Marka la soo hadal qaado ereyga nabad, qof kastaa waxaa isla markiiba ku soo dhaca qiimaha ay nabaddu u leedahay guud ahaan nolosha aadanaha, oo ay muhiim tahay in mar waliba qofku ku noolaado nabad waarta inta waqtigiisa uga dhiman. Waxaa sidoo kale nabadda lagu tilmaamaa inay tahay shayga ugu wanaagsan ee nooluhu jecel yahay inuu ku noolaado, waxaase ay ka sii neceb yihiin nabad la'aanta ama colaadda, waana tan loogu necebka badan yahay. Waxaan soo wareysanay qaar ka mid ah bulshada ku nool degmada Dobley oo ka aragti dhiibtay doorka bulshada deegaanku ay ku leeyihiin ka hortagga colaadaha iyo ilaalinta nabadda.
horta awalan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu deegaanka markaa bulshada degan door muhiim ay ku leedahay maxaa yeelay sideedaba waxaa la rabaa qofka walaalkaada ee kula degan markaad aragto inuu dulmi sameynayo inaad gacanta qaban karto unsur aqaaka oo in kunta daaliman oo madluuma in labada marba haddii laga gardaranyahay hadduu gardaranyahay qofka walaalkaada inaad qaban karto bulshada doorka ay ku leedahay waxaa waaye qofka xun hadday bulshada qabato u nasteexiso dee bulshadaasi bulsho horumartay noqoni laakiin bulshada haddii qofkii ay qaban weyso cawaaqib xumaa ka dhalani dhibaatooyin fara badanna waa ay ka dhalanaysaa wax yar oo la xalin lahaa yaa meelo badan gaari cuqdado badan gaari hadhowdiina qabaa'ilo ay noqonayaan inay isku dhameeyaan marka waxaa fiican bulshada doorka ugu muhiimsan ay ka ciyaari karto marka horeba waxaa fudud ama dhibaatada inay marka hore qofka walaalkooda ay gacanta ay ka qaban karaan si mataqaanaa xal waara loo gaaro cuqdadiina aysan usii fogaanin dadkiina aysan dhibaato weli aysan sii kala gari kaarin marka bulshada deegaanka hadday dhibka dhibta iyada iska qaban weyso dee iyadmu dib ugu soo laaban doonaa cabaaqi xumaan laga dhaxli doonaa magacayga waa ibraahim aadan oo ku nool degmada dhoobley day nabad jirin sideedaba noolal ma jirto noloshana waa nabadda nin aan nabad haysan gobolku ma jeefto marka ani ahaanteyda waxaan dhihi lahay bulshada inay iskaalsato nabadda lagu dadaala oo ninba ninka kala nabaddiisa wixiis uu ku dadaala yaan aada u jeclaan lahay